magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay qarax lala eegtay gaadiid ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa asluubta ee dowladda soomaaliya wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac wariyaha v o eda ee muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay qaraxa oo ahaa miinad la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lala beegsaday subaxnimadii hore ee saakay gaadiid uu la socday taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed korneyl mahad aadan cali xilli ay marayeen nawaaxiga isgoyska taleex degmada hodan ee magaalada muqdisho hase yeeshee taliyaha ayaa ka badbaaday qaraxaasi sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo dad goobjoog ah qaraxa ayaa waxaa ku dhintay saddex ruux oo laba ka mid ay ahaayeen ciidamada gaadiidka la socday iyo wada mooto bajaaj oo wadada marayay waxaa sidoo kale ku dhaawacmay shan qof oo isugu jira askar iyo rayid ciidamada amniga dowladda ayaa goobta gaaray qaraxa kadib lamana sheegin cid loo qabtay sidoo kale ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa inkastoo ururka al-shabaab ay weeraro iyo qaraxyo ka geystaan caasimada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho kusoo kordhayay qaraxyada miine ee lagu bartilmaameysado saraakiisha iyo mas-uuliyiinta dowladda waxaana habeen ka hor gaari uu lahaa afhayeenka booliska sadiiq aadan cali qarax lagula eegtay degmada waaberi gaar ahaan agagaarka iskuulka koob iyo labaatanka oktoobar ee muqdisho inkastoo uusan gaariga la socon afhayeenka xilligaasi saynab abuukar v o a muqdisho